aan ku bilowna ee sagaalkii bishan oktoobar laba cisho ka hor waxa ay ku ekeyd muddo sharciyeedka baarlamaanka maamulka hirshabeelle qorshuhu wuxuu ahaa in ka hor inta bishan oktoobar aysan dhammaanin lasoo diyaariyo xildhibaanadii bedeli lahaa baarlamaanka koowaad ee hirshabelle khilaafka dhinaca saame qaybsiga iyo dowladda dhexe oo wakhti kale guura ku jirtana waxay keentay taasi in dibudhac uu ku yimaado dhismaha hirshabelle warbixintan waxaa beledweyn ka soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane qorshuhu waxa uu ahaa in ka hor bisha oktoobar lasoo diyaariyo xildhibaanadii bedeli lahaa baarlamaankii koowaad ee hirshabelle khilaaf dhinaca saame qaybsiga iyo dowladda dhexe oo xaalad kala guura ku jirta awgeed waxaa dib u dhacay dhismaha hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu dhowaan kasoo horjeestay habraaca doorasho jadwal ay soo diyaariyeen guddiga doorashada waxaana mugdi ku jira sida laga yeelayo doorashada madaxweynaha iyo halka ay noqon doonto xarunta maamulka cusub ee hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa v o a uga waramay qorshaha maamul iyo sida loo wajahayo caqabadaha haysta dhismaha hirshabeellada cusub waxaan rabnaa marka inaan idiin sheegno marka ugu horreysa wuxuu ka bilaaban doonaa haddii ilaahi ka raali noqdo habraaco in loo yeero dhaqanka meel kastoo uu joogo lala hadlo geed walba iyo goob walba loogu tago lana dhegaysto afkaarta ay qabaan annaguna waxa aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno oon idhaahdo qaabkaan qaabkaanaan rabnaa war adinka taladiinna wixi ah noo sheega dhaqanku markii ay isu tagaan oo aan gogosha guud isugu geyno ayaga ayaa hogaamin doona markaas sida uu noqonayo qaabdhismeedku haddii noqon laheeday maaragtay dib u heshiisiin ay u baahan tahay haddii ay jiraan waxyaabo caqabado ah oo ma aragtay hortaagan ayaga ayaa laga rabaa haddii ilaahay yidhaahdo in ay horkacaan nabadoon faarax cabdi waare waxa uu ka mid ahaa odayaashii ka shaqeeyey dhismaha maamulkan v o a ayaa weydiisay haddii ay jirto wax heshiis ah oo labada gobol ay ku gaareen awood qaybsi
waxaa lagu ballamay buugaa la saxiixday qoraalaa la sameeyey waxaa saxiixay beelaha jowhar nabadoonadooda cuqaashooda muxuu ahay dadka waxgaradka oo hiiraan iyo xawaadla wax wada saxiixday arrimaa meel la dhigtay madaxweyne xasan sheikhaa markhaati ka ahay waxaasu waxay ahaayeen haddaan kuu caddeeyo caasimaddu inta waaye waa qodob madaxweynuhuna waa dhanka kale hiiraanuu ka imaana caasimadduna inta waaye meesha oo madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo dadka maamulka iyo wasaaradu degaan waa jowhar qoraalkii aan dhignay wixii laysku ogaay saasay ahaan beenna laga sheegi maaha annagu annagu waxaan ka digaynaa haddaan nabadoonnadii nahay dadkii shalay dadkaas walaala mideeye haddaan nahay wax u kala qoray waxaan ka digaynaa qola inaysan ballanta ka bixin inaysan si cad uga bixin oo la wada ogyahay oo dowladdu og tahay oo shicibku ogyahay labada gobol waxaan ka digaynaa arintaas hadday jirto in maaragta arintaas laga noqdo haddii dad hawadaas qabaa ay jirto waa ceeb in laysku ballan furaa ceeb waay
wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu daabacay laakiin waxa uu qiray in kursiga madaxweynaha hirshabeelle uu u dhexeeyo dadka degan labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe arrimo aada looga afmeenshaaraynaya beryahan oo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado madaxweyne ku-xogeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo sal midna aan lahayn waaye marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo madaxweyne ku-xigeen uu boobaayo wax lala ordaayo wax ciduu si gaara dangaara ay ka leedahay inaysan jirin horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka hirshabeelle marka haddii madaxweynuhu uu yidhaahdo war wakhtiga waa naga dhammaaday ee waxa la dhiso looma jeedo in kursi la boobaayo boob ma ahan haddii qaar kale loo sheegaayo qolaa tiri waa boqortooyo oo kursiga annagaa iskale waa barbagando kursiga hirshabeelle boqortooya ma ahan cid gaara hoole ma jirto hirshabeelle iyagaa wax dhisanaya ayagaa talinaya ayagaa ciday rabaan wax u dhiibaya ayagaa cidda ay rabaanna wax ka qaadaya marka waxaan rabaa in ay ogaadaan shacabka hirshabeelle awooddo inay gacantooda ku jirto oo aanay meel bannaana ayna jirin cid wax boobaysana aanay jiri karin cid boqortooyana ha dhihi kartana aanay jiri karin haddaba sidee u arkaan odayaasha gobolka hiiraan haddii wax laga bedelo sidii lagu dhisay hirshabeelle afar sano ka hor waa kan nabadoon faarax cabdi waare wax macquulaba maahanba wax macquula oo dhegudheg u dhiibi karto mabaahanba labadaas gobol siday shala u ballameen haddii kana ku xidgudbana waa qalad waay waxaan dhici karin waay hadduu kaasu ku xidgudbana waa qalad waay waxaan suuragal ila ahayn wixii shala lagu ballamay oo laysku ogaay oo dowlad goboleedkan lagu dhisay oo dastuurahay oo la wada ogyahay in si cad qola uga baxdo oy tiraa madaxweynaha iyo caasimadan isku qaadanayna ee qoladii kale maxaa loo reebay maxay haystaa qoladii kale wixii shal lagu heshiiya saasay ahaane haddii cidu isku duwato maxaa qoladii kale waxa lagu qancinaa maxay yihiin waxa lagu qancinaa bal ii sheeg adugu isteedyada kale oo dhan dhibaaka ay soo mareen dhibaa ka jiro hirshabeelle waa meeshan dhibna soo marin laysku xagxagan laysku waxayn laysku kutaabin dagaal sokeeye ka dhicin waa hirshabeelle waa la ogyahay waxaa meel gabagaba ah maraya dhismaha hirshabeellada labaad xilli afartii sano ee lasoo dhaafay maamulka hirshabeelle lagu dhaliilayo waxqabad la-aan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne